xisbiyada mucaaradka jamhuuriyadda jabuuti ayaa ku dhawaaqay inay soo dhisayaan baarlaman cusub oo matalaya dalka jabuuti waxayna sheegeen inay ka soo horjeedaan doorashada dib loo doortay guddoomiyihii hore ee baarlamanka jabuuti idris arnawd cali oo loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha baarlamanka cusub ee jabuuti ramadaan muuse waryahyaga magaalada jabuuti ayaa go-aankan mucaaradka ka waraystay maxamed axmed yuusuf oo ah afhayeenka isbahaysiga mucaaradka
runtii waxa weyaan jawaabteedu xalay bay soo baxday ko tobankii ilaa labiyo tobankii habeenimo baa mataqaana communikeyga ugu horreeyay aan soo tuurnay waxa aan garanay u s n anagoo mataqaanaa magaciisa ku wada hadlayna maanta in aan mataqaanaa haddii marba mataqaanaa sharcigii lagu xadgudbayo waxaan go-aansanay in baarlamankii runta ahaa aan soo dhisno baarlamankaana xalay baa lagu dhawaaqay sida ugu dhaqso badanna waa la fariisan doonaa oo mataqaanaa shan iyo lixdankii dibite aan u yeedhi doonaa oon mataqaanaa ku dhaarin doonaa ayna doonan doonaan mataqaanaa madaxii mataqaanaa assamblega marka sideed u kala qaybiseen marka ayn shan iyo lixdankii aan baarlamanka jabuuti ka koobnaa
kulley waxa weeyaan mataqaanaa xisbiga mataqaanaa u s n waxay heshay sida la ogsoon yahay boqolkiiba siddeetan boqolkiiba labaatanna waxaa helay mataqaanaa labadii xisbi ee kale ee markaa mataqaanaa u m b iyo sodoi markaas labaatankaas wuxuu u yaalaa u s n iyo waxaa kala qaybtami doona u m b iyo sodba kala qaybtami doona boqolkiiba sideetanna waxaa helaysa u s n baa helaysa maadaama gobolihii baarlamankana dowladdu ay sidaa tidhi iniguna aad sidan kale ku dhawaaqdeen oo baarlaman kale aad samaynaysaan soo maaha dowladda dowlad kale barbar socoto marka ha la ysku dhaca soo maaha runtii uma malaynayo inay tahay isku dhac waxa weeye wadanku waxa weyaan sharci buu mataqaanaa ku dhisan yahay sharciga ciddii ka xadgudubtana mataqaanaa sharcigaa qabanaya marka waxa weeye ururada mataqaanaa maanta mucaaridku sharcigii way buuxiyeen ilaa haddana waxay doonayaan mataqaanaa nabad bay doonayaan maanta waxa caburinaysa waa dowladda waxaa maanta sharciga agargalab maraysa waa dowladda waxaan leenahay sharciga cidba kama sarayn karto marka waxaas waxaanu arkaynaa mataqaanaa arrin dimuqraasiyaga mataqaanaa ka baxsan dadkana in lagu caburo la doonaya maskaxaana dadka loola dagaalamo laakiin waxaan u sheegaynaa caburaadu hadday badato iyo dhibta hadday badato dadku inay sii qarxaan mooyaane wanaagka lagama gaadhayo
kaasi waxa uu ahaa maxamed axmed yuusuf oo ah afhayeenka isbahaysiga mucaaradka jabuuti oo u warramaya waryahayaga ramadaan muuse dhinaca kalena guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee jabuuti idris arna-uud cali ayaa si kulul ugu gacansayray go-aanka mucaaradku ay ku sheegeen inay soo dhisayaan baarlamaan cusub oo matalaya jabuuti idris ayaa qorshaha mucaaradka ku tilmaamay mid ka baxsan sharciga iyo xeerarka jabuuti isla waryaheenna ramadaan muuse ayaa la kulmay guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti idris arna-uud cali waxaana uu weydiiyey sida uu arko go-aanka mucaaradka runta horta waa inaan maxasuusiyo waddankayagu waa wadan yar wadan yaroo nabadda jecel nabadda inuu adkeeyo ah laakiin waxaan maaragtay nasiib ahayn maanta waxaa raggaas inay kolkii ay heleen toban xildhibaan kolkay heleen nidhi maaragtay raggaasi kaalaya ee la furay maxaay baarlamaankii la furay inay iman waayaan may iman anugu aan u diray warqadihii baan u dirnay kaalaya maaragtay dhaartaaba la furayaa la bilaabayaa ururadii kala raynuradii kalena saabay u socon doonaan kaalaya waa iman waayeen waan sugay anu oo tula documentka o dhan waan u diray ilaa imkaan maarata sugaynaa wuu u furan yahay maarata baarlamaanku inay ka soo qayb galaan ay maaragtay ay shaqadoodana halkaa ka wadaan hadday doonayaan dibad in laga dagaalamo maahay waxa fiican in haddee si maxayde dimuqraasiya loo dagaalamo oo wax kastay ka dhiiban karaan hadalkooga halkaa dowladda halkaabay maarata kala hadli karaan halkaabay maaragtay ka macaaridi doonaan hadday doonaan ta kale waxay maaragtay ay maanta keeneen inay yidhaahiinba waxaan iska furaynaa baarlamaan kala yaan furanaynaa waxaase wax ka horjeeda xeerka xeerka maxayday wadanka iyo qanuunyada maarata wadanka u yaalaba ka horjeeda weeye wax wax caqli galaya maaha iyaku ma sheegi karaan electionka inta la kala helay iyakuna waxay doonaan ma samayn karaan taasi waa xeerarka dhaafsan weeye doonku waxaa hadday ku dhaqaaqaan dee waxaa maaragtay qaynuunka loo eegi oo maarata qaynuun wadanka waxaa jira loo eegi doonaa oo maaragtay lagu lagu eegi doonaa lagu halin doonaa marka mudane guddoomiye haddii ay yidhaahdaan baarlaman baan samaynaynaa ay ku dhawaaqaan ay is idhaahdaan magaalada dhinac ka fadhiista maxay tahay tallaabada dowladdu
taasi ma karayaan takana waxaa u taallaa dawladda oo dee tiigsanaysa xeerarkii jiray yay u taallaa kolkaa kolkaa ha ku talagalaan ha ku talagalaan in maaragtay loo lagu tiig loo tiigsado xeerarka jira wadanka kolkaa waxa dhici karaya maaha inay maaragtay meel kale ka furaan xisb xeerarkii oo dhan hadday diideen xeerarka wadanka uu leeyahay hadday diideen dee kolkaa wadanka way ka baxsan yihiin ma doonayaan maaragtay wadanku inuu maaragtay xeer ku shaqeeyo kolkaa dee ka u taallaa dib wixii dhaca iyagu waxay ku andacoonayaan bal soo dhaadhaco nala fadhiisto aan wada hadalno maxaad ku diidantiin inaad la hadashaan maxaa jira hadalku waa maxamukamin kolka maaragtay aragna electionkii siduu u dhacay oo la sheego oo maarata xeeraalilihii wadanka maarata ay sheegay horta maxay ha ka soo qaybgalaan balmaankii hadal hadday wax kala doonayaan hadallo kale hadday doonayaan in lala hadlo hadday doonayaan tan waa is weeyaan ee kuma xidhna hadal in lala hadlo kuma xidhna maxayda baarlamaanka kuma xidhna maxayda xildhibaanadan ay heleen inay yimaadiin shaqadii bilaabaan kuma xidhna waxa kale doonada anu ma garano iyay ka doonayaan hadday baarlamaanka tahay baarlamaanka way ka sheekaysan way ka wax kastay ka odhan doonaan shaqadiisa ha ka qayb galaan kolkaasaa maaragtay la lamaaragtay dee la eegi doonaa laakiin waxaa kale ay ka doonayaan ha weydiisaan kolkaa haddii maarata qof kale ka doonayaan in lala shiro oo lala sheekaysto oo maxaa lagala sheekaysan ma arkayaan imkaan tobanka kursi ee baarlamaanka ay ku leeyihiin hadday iman waayaan bal ka waran dee haddii maarata iman waayaanba imika maarata imika may iman hadday iman waayaan dee xeer baa jiro xeerkaa maa la tiigsan doonaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee jabuuti idris aarna uud cali oo uu waramayey waryaheena jabuuti ramadaan muuse